sheegdin dowladda soomaaliya oo sheegday in saraakiil ku tirsan al-shabaab iyo ka dilay gobolka shabeellaha hoose dowlad goboleedka hirshabeelle oo farmiin darti hay-adaha sida qarsoodiga inkashaqe oo arrimaha beeraha ra-iisul wasaare rooble hodhowa jadwalka hanaanka doorasho ee lamaada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan ku tirsan baarlamaanka soomaaliya oo farmiin diray shacabka soomaaliyeed beeraleyda jaadka kenya oo soomaaliya handhoofi jari jaadkaasi oo qorsho cusub bilaabi dowla deegaanka soomaalida oo ciidamada la doona gobolka tigrey baraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona john biden oo kulma doona ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq bariise fayle dhegaystayaal weliba bariise sabtee u taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa tumiyo toddobada bili toddobaad sanadka lamaada kun labaatii koobka intaasee weliba hayna qodobadii warkaana hiraabnimaunka door koronay haddana ka dhawada dhugunsadeyaal warkii hiraabnimo oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan maxamed cumar caymow iyo sheegay in dadka ku nool tuulooyinka hoostooda magaalada jowhar dhibaatooyin shilgadiisin u qabaan fatahaadda webiga shabeelle wasiirka oo la hadlay dadka tuulada baarey waliba uu siishay intii oo jaran shakhsiyaad fadaha iyo ka hortago kubigaasay laakiin been abuurata shirkada shaqaanka laayna goobogaasi carutuurka sameeyay taasi oo ka tilmaamay in la aqbalo korno weliba hadalshii intaasi ka daray in wasaaradda beeraha iyo ilgaara ka hayi doonto shirkadaha ka shaqeeyo arrimaha beeraha welibana ka digay shakhsiyaadkaasi intiiyo ka ogaana maamulka iyo sameeyaan hadalka wasiirka beeraha maamulkaas weliba ka eeday xilo deegaano badan oo hoosada magaalada jowhar fatahadda webigaasi saameyn ku waladay dadka beeraleyday dadkii deegaanka ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo howlgal ku dhanka al-shabaab weliba ku fulinaa tuulo laka magacaa tuulo hooseda degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan tuulooyinka buula busley ugunji saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda oo la hadlay idaacadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya weliba sheegaan in howlgalkii ka dilan ilaa todoba qof oo ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha weliba saaslameed ee tilmaameen in howlgalka saacado badan qaadaday waana laha ka furaday hub iyo saanad militari howlgalkaasi inta dareeray gacanta laha ka dhiki dhinaca kale ciidamada kumaandooska xooga dalka soomaaliyeed howlgalka qorshaysan iyo ka sameyn tuulada caliyow barow oo hoos hadasa degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo ku dhangahay al-shabaab guusimaha taliyaha guutada tumiyo liita ee ciidanka kumaandooska soomaaliya ee danab dhame xasan maxamed cismaan weliba uu sishay in howlgalkaasi laka dili saraakiil ku tirsan al-shabaab saraakiisha ladil walibakumida waliba laka magacaabo jiray nuux dheg kaasi oo al-shabaab aan qaabilsanaaye arrimaha beesa qaadowka ee deegaankaas sidoo kale howlgalka waliba uusoyiwadana ciidamada gobolkaasi oo saacdooyi laha dhaafi gobolka shabeellaha hoose ku tirsan koonfur galbeed waliba kumida miilaanka badan ee al-shabaabka xoogan welibana gobolkaasi hadda kusugan ciidamo ku tirsan midooda afrika ee amisom ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble weliba hadhawaayey jadwalka doorashada soomaaliya ee lamaada aqal iyo hasaaran guddiga doorashooyinka heer federaal weliba hadhawaayayy waana bogaaday jadwalka iyo shaaciyeen guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal kaasi oo si faahfaahsan qeexow xiliga iyo qaabka yeen dhiyaasa doorashada lamaada aqal ee baarlamaanka dowladda soomaaliya iyo la keeri qoraalka ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha iyo weliba uuse dowlad goboleedyada dalkan ka mahadnaqay dadaalka kiisha iyo dabacsanaantiya muujiyeen taasi oo ku booriyaasa in sodanka dhaqsiha badan luqubada doorashada dalka dhanka dambeyn ra-iisul wasaaraha iyo beelaha caalamkan ka mahadnaqay kaalinta nabadeed ee dowlad dhisowka soomaaliya us-oona tilmaamay in beelaha caalamka soomaaliya muujiday taageera miilinka faylahayti xildhibaan daahir aamin jeese oo ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya weliba wuusuu ka hadlay kiiska ikraan tahliil faarax oo muddo muddo lama toddobaad dheelal waaysiiya weliba codsi indirayay bulshada iyo hay-adaha dowladda soomaaliya usoona dalbada in si wadajira lagu qeyb qaada baadigoobka ikraan nolol iyo geera xildhibaanka weliba uuse tilmaamay intii weliba uuse tilmaamay intii useeye mudnaa mudanaha baarlamaanka kama talow ikraan tahliil weliba nusya in lakaweri xarunta liska nabad sugidda islamarkaana la tusi muuqaalka baabuurkii rata ikraan markii dadanka wardambeyti sidoo kale xildhibaanka weliba uusashay intii la aqoonsaday baabuurkaasi gabartaas rati kaasi oo tilmaamay intii lakalahaya hay-ada taliska islamarkaana iyo dareeran baaritaanka ciidan sidii gacanta laanka dhiki lahaaya dhinaca kale weliba uusan kabaaqay bulshada intii infaafina warar been abuuray oo muddooyinkii dambe lisdhaafsaday
adin laga maqan gabadh la yidhaahdo ikraam tahliil faarax ayaa raq iyo ruux aanan nolol ku haynin waxaana ugu war dambeysay lixiyo labaatankii bishii juun hadda aad garanaysiin lixiyo labaatankii maanta waxaa bishii lixiyo toban waaye ilaa laba iyo labaatan maalmood ayay sidaa ku maqan tahay oo aan raqdeeda iyo ruuxdeeda midna aan la haynin hay-adaha amniga mar hore aan wargelinay way baaritaan ay wadaan cid allaale iyo ciddii ummadda soomaaliyeed ka tirsan iyo ciddii muxuu ahay gacanka geysan kartana waan ku soo dhoweynaynaa inay gacan nagala geysato baaritaankaas ayadaa waxaan codsanayaa gabadhaa waa maqan tahay ikraam tahliil faarax axmedaa la yidhaahdaa ikraam waxay u shaqaynaysay hay-adaha dawligaah hay-ad ka mid ah kuwa kalena way u soo shaqaysay oo gobolka banaadir as ugu horeeyo gabar waxay ahayd aqoon-yahanadda gabar waxay ahayd hadda mar dhow jaamacad ka soo dhammaysay ingiriisiga aqoon aqoon-yahan ah ayay ahayd ilaa iyo hadda annaga maanta qof aan ku eedayn karno oon dhihi karna ciddaasaa aad dulmigaas u geysatay dhibanahaas gabadhaa dhibanada raq iyo ruux aan lagu haynin cidaan dhihi karna ma jirto waxaan ka codsanaynaa hay-adaha amniga saddexda hay-adood amniga waa la wadaagnay madaxweynahana amar uu bixiyey oo isku leeyahay raq iyo ruux gabadhaha lagu soo sheego ra-iisul wasaaraha sidoo kale b c u ku yahay arrintaas iyadaa muxuu ahaay hay-adda ay ka tirsaneed sidoo kale raadinteeda ilaa iyo xataa meelo aan muxuu ahaay hay-ada oo kaleo caalami ah xataa waa la kaashanay arrintaas iyadaa waa raadinteeda weli way socotaa waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed cid allaaliyo ciddii information hayso inayna la soo wadaagto khaasatan anigoo ah adeerkeed xildhibaankeedana ah inay ila soo wadaagaan teleefoonkayga ee aan wato ee liiga heli karo waxaa weeye furu sideed ah soddon iyo labo soddon iyo toddobo siddeetan waa soddon iyo labo waxaan leeay furu sideed ah soddon iyo labo soddon iyo toddobo siddeetan marka waxaan jeclahay shaashaddana waa laidinku soo qori doonaa ciddii information haysa inayna la soo wadaagto ayaan jeclaan lahaa waxaan rabaa aan doonayaa inaan ka hadlo gabadha baadadeeda aad bay
toddobaad ka hor yahaytii markii waa gabartaasay toddobaadkan gudaasha yahaytii markii aada iyo abtigo gabartaasay warbaahinta la hadlan yoona tilmaameen in gabarle ka magaabo ikraan tahliil faarax ku muuqanta islamarkaan iyo ku tuhmahayaan hay-adaha nabad sugidda soomaaliya beeraleyda jaadka dalka kenya weliba wajahaye culeys inkay badanaya ee sanadkan laha dhaafi oo la xiriirta cudurka safarka covid nneteen wali baan tahaseen dheer dagaal diblomaasiyadeed oo dhamari dowladaha dariska ee soomaaliya iyo kenya oo ku saabsan jaadka jaadkaasi mamnuucowsha iyo sheenowka soomaaliya taasi oo qabadka nagati bulshada lamaada deegaan beeraleyda waliba iska dayayna intay jaadkaasi bedelshiyo abuuraan gabaldayaha saliidalka sameeyo taasi oo nolol kale ka miciin badan jaadka waa waliba ilo keliya ee dakhliga dalkaas deegaano badan ka tirsanaya nololyo dadka balse khilaafka diblomaasiyadeed iyo xayiraada covid nineteen iyo saameyn quality beeraleydaasi had waliba qorshay hayana in gabaldayaha markii saliidla ka sameeyo handhoofiyan dalalka kale si nololyo unku bedelan wal midkumada dadka jaadkaasi handagaaya waliba uu saray sanadkii laha dhaafi waliba una waynay dhaqaalo badan oo noo dhumayo diblomaasiyiinta oo noo ku dhumeen xiriirka lamada diblomaasi lamada diblomaasiyiin iyo cudurka covid nineteen oo saameyn kuwaladi dalkan iyo adduunyada kaleba dowlad deegaanka soomaalida etoobiya weliba oo sheegaan intay suurtagalata intay ciidamo ku tirsan maamulkaas puntland iniga iyo gobolka tigrey ee waqooyiga etoobiya si uun ku qeyb qaadaan dagaalka miilasay ku dareera wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida cali bedel maxamed waliba uusay sheegay in dowlad deegaanka qeyb ku eta dowladda federaalka etoobiya islamarkaana taageeran fadiaasa dowlada daga dowladda dagaalka kala jaarta jabhada t b l f laakiin waliba meelo ku saaray wararka sheegahayaa in dowladda iyo go-aan deyrtay oo ciidamo meelo inyandarna weli sidoo kale wasiirka waliba hadalsha intaasay ka daray in dowlad deegaanka soomaalida si weyan ku qeyb qaado doonta ama amniga deegaanada ilaali doonta maadaama ay ku tirsanta dowladowla dowladda etoobiya dowladda federaalka etoobiya weliba dagaalka la jartay kooxaha t b l f oo kala dagaalamahan gobolka tigrey waliba hata dagaalkaas deeray meelo badan oo ciidamada federaalka fadhanhay meelo warkaasi dhegeystayaaalsinkukoyahay waliba raadiyo baydhabo haddana akhbaaraadka baraanka hadalaha kubay aqalka cad ee mareykanka lanku aramiyo mareykanka waliba laka sheegay in madaxweynaha mareykanka john biden bilo julaay ee sanad kun labaatiin litii la kulmi doono ra-iisul wasaaraha ciraaq mustaf al kamadini magaalada washington ee kulanka ku dhigi doona afhayeenka aqalka cad ee waliba uusii sheegay in lamaada hogaamiyey kuwada hadalo doonaan xiriirka iyo iskaaladowka lamaada geesood ee dhexeeyay lamaada waddan iyo jadwalka shaqe ee heshiiska istaraatiijiyadda mareykanka iyo ciraaq kolonka waliba diradda laga saaro doona arrimo ammaanka siyaasadda dhaqaalaha caafimaadka tacaliinta iyo dhaqanka iyo iskaaladowka lamaada deegaan dhinaga kale madaxweyne john biden iyo ra-iisul wasaaraha ciraaq waliba kale oo kuwada hadlo doonana dadaalka wadajirka ee lanka xaqiijow iyo itaalka sheegashada kooxaha daacish ee ka dagaalamo qeybo kumida ciraaq iyo syriya warkii dhegeystayaal hiraamaad aysan kula dareertaan raadiyo baydhoban taninkeygii intaan ugu kulmaana warkun war lamida